wararka laga helayo wadanka Giriiga ayaa tilmaamaya in dad badan oo Soomaali ay ku xaniban yihiin jasiirad ku taala dalkaas dadkan ayaa gaaraya shan iyo soddon ruux oo u badan Soomaali waxaa sidoo kale la socda dad ka socda wadamada Yemen iyo Eritrea dowladda Giriiga ayaa diiday inay gudaha usoo galaan dalkeeda waxayna sheegtay inay halkaasi ka dhaqaaqi karin jasiiradda ay ku godoonsan yihiin dhalinyarada u badan Soomaalida ayaa lagu magacaabaa Gios dadkan ayaa soo maray wada dheer oo u dhexeysa wadamada Giriiga iyo Turkiga xogaha aan helayno ayaa intaa ku daraya in xaalado adag ay la soo gudboonaadeen dadka isugu jira Soomaalida Yemeniyiinta iyo Eritreyaanka iyadoona biyo la-aan iyo gaajo daran halkaas ku wajahaya sawiro ay baahisay warbaahinta ayaa lagu arkayaa hooyooyin dhabta u saaran ilmo yar kuwaasoo wejiyadooda laga dareemayo dhibka iyo rafaadka ay la kulmeen waxayna dalbanayaan in gurmad loo fidiyo laakiin ma jirto cid hadalkooda dheg jalaq u siisay si kastaba haatee dhallinyarada Soomaalida u badan ayaa naftooda ku waayaya tahriibka iyadoo dalka Soomaaliya uu kheyraad badan dhex eegaagayo waxayna doorbideen in dalkooda hooyo ay ka tagaan ayna isku aadiyaan dhabo bahalgaleen ah wadada u dhexeysa Giriiga iyo dalka Turkiga waxay noqotay muddooyinkii la soo dhaafay meel marin u noqotay tahriibiyaasha oo u badan kuwa ka soo jeeda wadamada dhaca qaaradda Afrika waxaana ka mid ah Soomaaliya, Kenya, Ethiopia, Eritrea, Uganda, Tanzania, Burundi, Sudan, Rwanda, Mozambique, Niger, Koonfur Afrika, Algeria, Morocco, Masar, Angola, Ghana iyo dalka Congo dowladahan oo dhammaantooda dhaca qaaradda afrika ayaa la sheegayaa in muwaadiniintooda badan ay isticmaalaan waddadan halista ah isku xirta wadamada turkiga iyo giriiga